ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بالنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين أبي علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نصينا بفضلك وجودك ومنك يا لطيف الحديث التاسع والعشرون حديث قال إيا اللباتناد عن معاذ بن جبل waxaa laga wariyey رadي الله عنه qaala wuxuu yidhi qultu waxaan idhi yaa rasuul الlah ilaahay rasuulkiisiiow akhbirnii waxaad ii warantaa bicamalin camal ii sheeg camalkaasoo yudkhilunii igeliya aljannata jannada waxa weeye camal jannada laguma galee sabab iigu noqda jannada geliddeeda ilaahay fadligiisa oo baraxla baa jannada lagu galaa oo nebigu waa isagailah calayhi salaatu wasalaam qofna camalkiisa jannada kuma galo adiguna ma waadan ku gelaynoo wuxuu yidhi aniguna sidoo kale aan ilaa ilaahay inuu dhumbiyo mooyaane raxmaddiisa wa yuwaacidunii camalkaasuu iga dheereeya mina naari naartan iga dheereeya camalkaasaan ku weydiiyey buu yidhi nabi allow waa su'aal weyn qaala wuxuu yidhi nebigu laqad sa'alta waad weydiisa xaqiiqa ahaan la wallaahi qad sa'alti waad su'aashay can cadiimin can camalin cadiim camal weyn baa xaggiisa wax iga weydiisay see u wen yahay nafta camal ku dhib badan weeye inay oofin weydaa dhici kadha wa innahu laakiin camalkaasi la yasiirun waa mid fudud oo dhib yar calaa man qof dushiis yasarahu allaahu ilaahay u yasirayo u sahlayo tacaalaa ilaahay sareeye calayhi dushiisa qofka ilaahay u sahlayana oo u fududaynayana waa camal dhib yar oo fudud waa kana marka camalkii jawaabtii su-aasha waa tan tacbudullaaha ilaahay baa caabudaysaa laa tushriku bihi xaalaadan ugu shari yeelayn ilaahay bihi bicibaadati bihi billaahi shay-an cidna cibaadadaa la imaanaysa ilaahay adoo u saafi garaynaya cibaadada waxaa la yidhi ilaa saddex qaab baa dadku ula yimaadaayo dad waxay cibaadada ula yimaadaan ajarna a hesheen ciqaabna ka carara waa qolo qolo labaad waxay u cibaadaysaan cibaadada ilaahay ku dul saaray inaad ku sharafoodo shaqadii ilaahay kuu diray aad fulisid iyo macaansi ay u macaansanayaan daacada rabbi ee ciqaabka carar iyo waxaasba kuma jidha iyaga qolana waxay cibaadada ula yimaadaan xishoodba ilaahay ay ka xishoonayaan fartoon amarkiisa ay fartoomayaan shukrinaq ay la imaanayaan noocan dambaa ugu caja badan baa lihi saddexda nooc an tacbud allah laa tushriku bihi shay wa tuqiimu salaata salaaddaa oogaysaa waa salaadda faralkaa wa tu'ti zakaata zakadaaf bixinaysaa waa faralkii wa tasuumu ramadaana ramadaanna waa soomaysaa wax allaale wixii soonka xumeeya oo buriya ayaa iska ilaalinaysa wa taxuju lbeyta beytkana waa u xajinaysaa waa kacbada hadda awoodid weeyaan uma qaala nebigu wuxuu yidhi alaa adulluka ma ku tusiyaa calaa abwaabi alkhayri khayrka albaabadiis haa weeyaan assoomu soonku junnatun waa gaashaan soonku gaashaanbu wuxuu ka yahay shahwada iyo qafloonka iyo cadaabta aakhiro iyo qofka soonka ah oo soonka badiya weliba ayaamaha cajabta badan oo sida maalinta isniintaa iyo khamiista iyo yowma carafa iyo yowma caashuuraa iyo lixda beriyo bisha shawaalo wadaca aan dhahnayo maalmahaas sii caja badan yaha soonku gaashaan buu ku yihi gaashaan waxaa la yidhaha baha la yskaga dhiga leebabka iyo marka wax lagugu soo tuurayo awel lagu dagaalami jiray la yskaga celiyo saasoo kalea macsidow kaaga celinaya awel soonku waa junna waa gaashaan soon waxaa ugu fiicnaa baa la yidhi soonkii nebi daawuud maalina waa soomi jiray maalinna waa afuri jiray wasadaqatu sadaqaduna tudfi'u waxay baktiisaa alkhadii'ata gefka dembiyadaa alla timid maaragt weli waxaa la leeyahay waa dembiyada yaryar oo sakaa'irtaa sadaqadaa bixinaysi baa lagu tirtirahaya amaa dembiga weyn waxaa la leeyahay isaga toobadkeen buu u baahan yahy tooba nasuuxa xuquuqda aadamiga ka war binu aadanka ha ka gesha dee binu aadan xaqiisa waa iska bakayle waa inaa ku saamaxo aa dhahday cafi haddii kale waa inaa u gudid binu aadanku isaga wixiisu waa iska waa iskaga baahan yahay baa lagu leeyahy sadaqadu waxay baktiinaysaa dembiga kamaa yudfi'u lmaa'u biyuhu say u baktiiyaan annaara dabka innagu tanaa naqaanaa dab shidan biyo ku shub sida u baktiya waa garan karnaa soo maa sidaasoo kale uga qiyaas qaada sadaqaa bixisay dembigaa la timid saasoo kalea loogu baktiinaya waa arrin weyn oo cajaa'iba sadaqadu waa fiicanta noocay doonta sadaqada ha noqoto ama lacag ha noqoto ama wax kale biyaha la bixiyaa ka mida ma garanaysaa sadaqadii kalea ka mida giddi waa sadaqo waa salaatu rajuli ninka salaadiis oo min jawfi leyli hameenka min jawfi leyli fii jawfi leyli hameenka dhexdiisa ahaatay hameenbarkii aad tukatid jawaabta horey bay jidhaa maxay ka dhigan tahay tudfi'u alkhadii'a dembiga ayay baktiinaysaa kamaa yudfi'u lmaa'u naara sida biyuhu dabka u baktiyaan taa horay la socotaa marka salaatuleyl fii jawfi leyl waa salaad fadli badan wey waxaa la yidhi xilligii nebiga sadaqadu say u caji badan tahay sala allahu calayhi wasalam neef ari aa la gowracay xaafaddaas nebiga hilibkeedii oo dhan waa la baxshay hal dhudhun mooyaane hal dhudhun nebigu gurigow soo galay wuxuu yidhi ridii maxaa ka haray waxay dhaheen waxba kama harin ilaa hal dhudhun baa guriga ka yaal jeeni hal dhudhun baan ka haynaa nebigu wuxuu yidhi iyadii oo dhan baa inoo hadhay dhudhunkaa mooyaane waxaa bixiseen oo dhan wax innaga inoo yaallo weeye ilaa dhudhunkaa aa reebteen mooyaane kaa aa reebteen mooyaane inta kale a inoo taalla iyaguse waxay dhaheen dhudhunkaa keliya inoo yaalla sadaqadu waa saas uma talaan nebigu wuxuu akhriyey tatajaafaa junuubuhum cani ilmadaajici tatajaafaa waxaa dheeraatay junuubuhum dhinacyadoodii baa ka dheeraatay can ilmadaajici makaanu jifyo xataa balaqa ilaahu ka gaaray yacmaluuna dadka wan wanaagsan macnaha dhinacyadoodu dhulku waa ka dheeraado hurdays ma yaqaanin yadcuuna rabbahum khawfan wa damacan ilaahay bay caabudayaan iyagoo caradiisa ka cabsanaya naxariistiisana quudarraynaya wa mimaa rasaqnaahum yunfiquuna waxaannu siinayna waxbay ka bixiyaan falaa taclamu nafsun nafina ma oga malag ma oga nebi ma oga ma oqfiya lahum wixii loo qariyey oo min qurati acyunin il qabowsigeeda jannada waxaa jira wey jazaa'an bimaa kaanuu yacmaluun ilaa halkaa laga gaaro baa nebigu akhriyey calayhi الsalaatu wasalaam waay sidaas baa marka salaadaana u cajo badan tahay oo u fadli badanta laba ragcadood ugu yaraan haddaad tukata waa wax weyn weliba gelinka dambe bay ku sii fiicantaha in la tuko saacadaha dambe weliba uma qaala nebigu wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam alaa ukhbiruka ma kuu khabraa ma kuu sheegaa bira'sil amri amarkan oo diinul islaamkaa madaxiis wa cumuudihi tiirkiisa wa dirwati sanaamihi kuruskiisa baarkiisa dirwa daalka saddex raka waa ku lagu ogolya durwa iyo dirwa iyo darwa dirwati sanaami kuruskiisa baarkiisa waa meesha ugu sarraysa qultu waxaan nidhi balaa yaa rasuula allah ii sheeg yaa rasuula allah ii khabar qaala wuxuu yidhi nebigu ra'sul amri amarka madaxihiisu hal islaamu islaamnimada weeyaan oo tawxiidkaa ku dhawaaqdid horta taas waa mid bini aadanku iyo xayawaan oo dhan madaxa la'aan sousan u noolaanayn madax haddii uu ka maqan yahay osan nolol looga filayn qofkaan tawxiidka qirin madaxii baa ka go'an madax ma leh wa cumuuduhu tiirkiisuna asalaatu salaada weeyaan wa dirwatu sanaamihi kuriskiisa baarkiisuna meesha ugu sarrays aljihaadu jihaadka weeyaan ilaa markii jihaadkaa la galabaa diintu gaaraysaa adduun weynaha ummad la soo islaaminaya awood diintu yeelanaysa dacfigay ka baxaysa waxaa kaloo jihaadka lagu sheegaa naftaada lafteeda inaad la jihaadid oo xumaanta kala dagaalantid oo macaansiga ay waxyaalaha ay ku macaansanaysa ka celisid taasna waa jihaad ilaa waxaa lagu leeyahy jihaadkan gaalada lala dagaalamaya waa fardu kifaayo islaamka qaarkii hadday aadaan inta kale dembigu waa ka dhacaya ama jihaadka oo naftaada aad la dadaalaysa waa fardu cayn weeyaan intaa waa inaad iyada ku tacalluqdid uma qaala nebi wuxuu yidhi alaa akhbiruka ma kuu qabraa bimalaaki daalika kaakan isku hananaya kullihii dhammaantii waxaasaan kuu sheegoo dhan wax isku hananaya ma kuu sheegaa qultu waxaan idhi balaa yaa rasuula allah inaadan ii sheegin iska dhaafa ii sheeg fa akhada nebigu wuxuu qabtay bilisaani carabkiisa badu waa iska ziyaado lisaanahu buu qabtay carabku saa u qabtay wa qaala wuxuu yidhi kuffa reeb calayka dushaada haadaa kaas kaas iska celi waxaa maalaa yacni carabka inuu ku hadlo ka ilaali waxaa la yidhi waa xubin yar dembigiisuna wen yahay xubin yar dembigiisuna wen yahay carabkaada waxaa la yidhi waa libaax haddaa iska sii daysid dee waa ku halaagayaa haddaa qabatidna adou ku waardaynaya ku ilaalinaya waxaa la yidhi maalin kasta maamaaba waxay dhahdaa maalin kasta carabku wuxuu dhahaa indhaha isagoo la hadlaya kayfa asbaxta markaasaa waxay dhahaan khayr weeyaan in salimtu minka haddaan adiga kaa kaa kaa nabad helno carabkaas ilaa wuxuu soo jiidayba xubnaha kale ciqaab u soo jiidaaya mogta qultu waxaan idhi yaa rasuula allah wa inna annaga lamu'aakhaduuna kuwa loo qabanaya mayaan nahay bimaa shayga natakallama aan ku hadlayno bihi maagaba waaba yaabe carabka waa adiga sheegaye carabku waxyaalaha uu ka hadhadlayo ma naloo qabanaya ma naloo qabanaya fa qaala nebi wuxuu yidhi hakiladka ummuk hooyadaa ku weyday hadda habaar loogama jeedo hooyadaa gablanta al ereyo waxaa weeyaan carabtu iska isticmaali jidhayo markay wada hadlayaan qofka xoogaa arrin inuu ku baraarugo xaqiisu ah ku baraarugi waaya baa lagu baraarujiyay waxaa la dhahaa war war hooyadaa ku weydaya fakiladka ummuk aa see wax kaa noqdeen wahal wahal yakuba annaasa dadka ma ugu tuuraa fi naari naarta dhexdeeda calaa wujuuhihim wejiyaashooda ow qaala wuxuu yidhi calaa manaakhirihim sandaloolladooda ilaa xasaa'idu alsinatihim carrabadoodu waxay gurteen mooyaane dad waxaa jira madax madax iyo sansan naarta loogu tuurayo weji weji dadkaa maxaa sababay wejiweji in naarta loogu tuuro wax kale ma sababin ilaa xasaa'idu alsinatihim carrabadoodu waxay gurteen carrabkii baa ilaa halkaa ku yaalla marka isaga cadaabka ugu hormara wey wejigaa loo tuuraya marka maxaasee baa ku dhihi kadhaa waxaan ku hadlayna ma naloo qabanaya ummadda qaarka la cadaabayo oo madax madaxa loogu tuuraya naarta ma wax kalaa naarta madax madaxa loogu tuuraa ilaa carabkooda waxuu gurtay baa kalifatay taasaa kaliftay macnaha ilaa xasaa'idu alsinati carabadooda waxay goosteen oo gurteen hadalka xun gaalnimada beenta cayda xanta isku dirka waxaasoo dhan soo carabka ka imaan maya waxaa la leeyahay salafu saalix carabka waa waa ilaalin jireen kuwaa waxaa lagu leeyahay dhagax afka gashan jiray siday iskaga ilaaliyaan hadalka wax maclaa yacniga ilaa waagii dambe hadal yari ay la qabsadeen abubakar sidiiq yaa ka mida lagu leeyahay afka kama saari jirin ilaa marka la tukanaya iyo cunnada iyo marka la seexanaya iyo mooyaane alla buu dhihi jiray laytani kuntu akhras shallaytadayda haddaan ahaan lahaa mid carab la ilaa can dikriillaahi ilaahay xuskiisa waxaan ahayn haddaan ka carab la'aan lahaa waana ku hadli karin saasaan jeclaan laha abubakar waaya hadalka badan ma fiicna saddex shay oo qalbiga qallajiya waxaa ka mid a qosol laiska qoslo maala macnaha waxal kaa qosliyaysan jirin cunno la yska cuno adaan u baahnayn iyo ma garanaysaa hadal oo bilaa xaaja a dan la'aan iska hadalo afkaa qoyan la yskaga hadlo aa iska wado rawaahu tirmidiy wa qaala wuxuu yidhi xadiidun xasanun saxiixun can abi haclabata alkhushaniy waxaa laga wariyey jurhuum bin naashirin radia allahu tacaala canh saxaabigan waa saxaabi weyn bayacatu ridwaan raggii xaadiray bay ku jira taxta shajara sanadkii lixaad dee nebiga calayhi salatu salaam beecadaas kun iyo afar boqol ilaa kun iyo shan boqol buu inta la baxay oo ciidana inuu soo soo cumraysaan gaaladaa u diiday cuhmaan baa loo diray inuu gaalada u sheego inaysan dagaal u imaan ee ay u yimaadeen inay beydka booqdaan guriga ilaahay markaasee say cusmaankii loo diray baa gaaladii waaba xabiseen waa xidheenba ibliis baa marka wuxuu faafiyey say cusmaan waa la dilay codkau kor ugu qaado arrintii baa nebiga gaadhay calayhi salaatu wasalaam markaasaa halkaasaa mubaayaca ka dhacda marka dhimasho nin dhinta maahay nin kale inuusan soo noqon inay dhimanayaan ilaa ay la dagaalamaan gaaladii markay saa maqleen say cusmaan waa soo daayey markaasaa laqad radia allaahu can ilmu'miniina id yubaayicuunaka taxta shajara aayadahaasaa soo degay marka jurhuumkan wuxuu dhihi jiray baa la yidhi ilaahay waxaan ka rajaynayaa inuusan ceejin sidaan u arko idinka in laydiin ceejinaya markaad dhimanaysaan dadkaa markay dhimanayaan qiqqiq lahoo maarta yaaban sidaasoo kale inaan ilaahay aniga ii ceejin ayaan ilaahay ka rajaynayaa u dhihi jiray maalintii dambe isagoo iska tukanaya hameenkii dambe baa naftii ka dhacday sujuudsan gabadhiisii baa marka dee xaafadda dhinac ka mida huridaa manaam waxay ku aragtay aabbaheed inuu dhintay ilaa isagu salaad bay u taagnaa waa sujuudsanyahy iyadoo argagaxsan bay soo toostay oo ayn abiile ayn abi aabbahay aawo markaasaa la yidhi wakaa tukanaya wejiga dhulka ku haya markaasee u dhawaaqda aabbow hadday dhowr jeer tidhi lama hadlin ilaa waa dhintay waa u timidoo mise waa sujuudsanya saasay u dhaqaajis waa meyd waa dhacayba marka sidaasuu ku dhintay isagoo sujuudsan ilaa afartan xadiid buu wariya can rasuulillaahi wuxuu ka wariyey sala allahu calayhi wasalam qaala nebigu inuu yidhi ina allaha ilaahay tacaalaa sarreeye farada faraa'ida faralyaal buu faral yeelay addoommadaa lagu faral yeelay waa salaadihii waa zakaya soon waa xaj waa janaasadii waa haddii lagu salaamo salaamta inaad radidid amar bilmacruuf nahyi can ilmunkar falaa tudayicuuhaa ha dayicinina faralyaalkaas dayacaasi waa maxa inaadba iska badaysaan waa dayac inaad fududaysataan oo wakhtigoo baxay tukataan oo isku ladaanna waa dayac labadaa midna lama golo waay dee nebiga calayhi salaatu wasalaam habeenkii la dheelmay waxaa la tus qola madaxa saa loo bashaaqayo la hadba la daqrayo la jajabinayo waan laga noogeyn waa maxay buu yidhi jibriilo kuwaana waxaa lagu yidhi waa kuwa madaxoodu salaadda ka cuslaysan jiray salaadda u kici jirin hurdada iyo isku dhajin jiray waa xadda ilaahay wuxuu xadeeyey xuduuda alxuduud ilaahay xuduud buu xadeey haye xuduuddaa u xadeeyey falaa tactaduuhaa ha gudbinnina xuduudda maxaa ka mida horta hal xad oo ardadan laga oogo oo la fuliyo baa ka khayr badan baa lagu leeyahay afartan afartan subax oo roob da'ayo barwaaqo sooran xaddaa keliya la fuliyo diinta lagu dhaqmay marka xaddu waa maxa culimmada waxaa lagu leeyahay haddii xadda la iska daayo qofka dembiilahan dembigiisa lagu qaadin oo xoola laga qaato arrintaa ma bannaana arrintaasna sabab waxay u noqotaa dawladda ninkaas in dawladdaas ay xurmadeedu dhacdo sharafta qalbiga dadku ugu hayana sharafta in qalbiga laga saaro aa mar haddii afgarad iyo xoogaa qaadasho iyo qofkii dembi gala laga qaato dawladdaas sumcad ma leh waana dhacdaa maalan xaddii hadda zinoo kale zino haddii qofku muxsan yahay waa la rajminaya dhagax baa lagu dilay haddausan muxsan haynoo guur hore soo marin waa boqol jeedal iyo hal sannad oo laga kaxeeya meesha haddou waxado waa garanaysaa gacanta midigtaa go haddou mar labaad xado lugta midigta bidixda haddou mar saddexaad gacanta ma garanaysaa bidixda marka afraad lugti kale khamradii baa soo hadhay afartan jeedal wey qadafkii baa soo haray qof baa qof zina ku sheegay iyo xumaan iyo bilaayo siddeetan jeedal falaa ta'taduuha ha gudbinnina bimacnaa ha ka teginnina ama intaa la jireeyey ha ka badinnina oo idinku macnaha ciqaabka ha siyaadinnina wa xarama ashyaa'a ilaahay shayaal boo xarrimaye falaa tantahikuuhaa ha qarrarinnina oo ha korinnina oo ha u dhowaannina waxyaalaha laydinka xarrimay shahaadatu zuur baa ka mid a xoolaha goonta loconaa ka mid a waxaa ka mid a ribada waxaa ka mid a cuquuqulwaalidayn waalidku caasi lagu noqdo nin shiikhaa wuxuu yidhi waxaa la yaab leh qof iska ilaaliya waxyaalaha xalaasha muxuu iskaga ilaalinaya makhaafata daa'i xanuun inuu ka qaado cunnada caadigaayoo la wada cuno soo qofba madho xanuun hebel baan qabaayo kod kan ma cuno iyo kan ma isticmaalay waxaasaa lagu daray waa xalaal xalaashaa wuxuu iskaga ilaalinaya cudurka cabsashadiisa waa la yaab bayir iskana ilaalin mayo xaaraanta naarka cabsashadeed xaaraanta kaloo uu sameeyo iskama ilaalinayo oo naarka cabsado naarka cabsashadeed xaaraan iskaga ilaalin mayo xalaashiina cudurka cabsigiisbuu iskaga ilaalinaya wasakata ilaahay wuxuu ka aamusa can ashyaa'a shayaal oo xukunkooda uusan soo dejin raxmatan lakum liajlikum dartiin naxariista idinka laydiin naxariisanaya darteed hayra nisyaanin xaalow ahaaday sukuudkaas halmaan hayrkiis hayra nisyaani halmaan la'aanta xaalow yahay sukuudkaas buu ilaahay ka aamusa lama halmaansano macnaha dee ilaahay waxba ma halmaameen ee falaa tabxatuu canhaa ha baarbaarinina waxyaalaha laga aamusay ha baarbaarinina faraha ka qaado lama raadraadiyo waxyaalahaas waxyaalaha aadan macnaha adigu aadan ixaadayn karin maalan waxyaalaha qaybkaayoo kale inaan rumaysanaya waajibta haddaad sii raadisa inaad wareedhaa laga yaaba maalan haddaa qalbigaada ilaahay maaragtay kaga fakadhid dee mayaa ilaahay suuraysan ka dhaha maya waxaa lagu leeyahay ilaahay isaga ha ku tafakurine daatadiisee waxyaalaha u abuurto makhluuqa ah ku tafakur waxaa kaloo ka mid a waxyaalaha haddaad sii raadisa ku wareeraysa wain min shayin ilaa yusabixu bixamdi waa qur-aanka shay ma jiro ilaa ilaahay buu tasbiixsanaya dhir iyo dhagax wax kasta jamaadaad dee see u tasbiixsanayaan iyo xaggee bay ka hadlayaan iyo ma af bay leeyihiin iyo hadalkooda maa la maqlayo waxa haddaad raadraadisid adaa wareeraya rumee keliya tafakurkuna waa fiican yahayoo hal saacado aad tafakudhid sannado badan cibaadadeed bay ka fiican taha lagu leeyahy xadiiثun xasana weeye rawaahu daaruqudniyu wakayruhu baa wariyey daarulqudni wuxuu ahaa nin weyn oo xifdi badan oo xalaal mirasho badan oo faham badan waxaa lagu yidhi saa intaga laga yaabaa leh hal ra'ayta midla nafsika baa leh daarulqudniyow weligaa ma aragta adigu wax kula mida adiga adigaas wax kula mida weligaa ma aragta markaasuu yidhi falaa tusaku anfusaku naftiinna ha amaaninina ha dahirinina waa lagu celceliyey war weligaa horta adiga cid kula mid ah fahanka iyo cilmiga iyo miya aragta markay ku celceliyeen buu yidhi lam ara axaddan jamaca midla maa jamactu bayidhi weligay ma arag qof jamciyey waxaan anigu jamciyeoo kale weligay ma arag buu yidhi ninka noocaasu ahaa can abilcabaas waxaa laga wariyey waa xadiidka soddon iyo kow sahal binu sacad asaacidiyi radia allaahu tacaalaa canh canhumaa baa fiicnayd aabbihii saxaabi buu ahaa qaala wuxuu yidhi jaa'a rajulu nin baa yimid ila nebiyi buu u yimid nebigeenna sala allahu calayhi wasalam fa qaala wuxuu yidhi yaa rasuula allah ilaahay rasuulkiisiiow dullanii tusi calaa camalin camal saalix oo wanaagsan idaa camiltuhu haddaan camal falo axabbani allaahu axabbaniy allaahu ilaahay jeclaanayo wa axabbani annaas dadkuna ay jeclaanayaan waxaa la leeyahay maxabbada dadku ay qof jeclaadaan waxay daba socotaa maxabbada ilaahay qofka jeclaaday macnaha qof baa dadku iska jeclaanaya jacaylka dadka waxaa ka horeeya jacaylka ilaah markii ilaahay jeclaadaa dadka qalbigiisana qabuul loogu soo ridayaa ee jacayl a'immada hadda la daba joogo oo madaahibta a shaafici iyo axmed imaamu maalik iyo abu xaniifa iyo bukhaari iyo muslim iyo nawowi culimmadan la jecel yahay markii horea ilaahay jeclaaday markaasaa jacaylkii qalbiga dadka loogu soo riday markaasaa dadkiina jeclaadeen bes kun sano ka hor bay dhinteen masaladay sheegeen baynu maanta akhriyaynaa ku dhaqmaynaa hebel muxuu yidhi baan leenahay imaamu shaafici muxuu ka qabaa waka qabuul bay iska wataan fa qaala nebigu wuxuu yidhi sala allau alay wasalam izhad zaahid fi dunyaa adduunyada dhexdeeda zaahid noqo adduunyada ka jeensa weeyaan ilaa waxaa ka maarmi weyda mooyaane oo xalaalah yuxibaka allaahu ilaahay baa markaa ku jeclaanaya jacayl rabbi baa helaysaa subxaana wa tacaala waay haddaa adduunka ka zaahidid adduunyadu waa wax iska liidata qof aan daar kale lahayn baa daar ka dhigtaa la yidhi qof aan maal lahayn maalu man laa maala la weeya qof aan maal kale lahayn baa xoola ka dhigta waxaa iska uruursada baa la yidhi man laa caqli lah qofaan waxba caqliga lahayn ba adduunka un ka daba rafaada waayo saasaa loo sheegay marka zuhdiga lala yimaado zuhdigu waa saddex araf fiiriya ereygaa zuhdi waa zaay iyo haa iyo daal soo ma waxaa lagu leeyahay macno weyn baa ku jiro zuhdiga waxaa za'da lagu ishaarayaa tarku ziina quruxda addoonka oo la iskaga tago haadana tarkulhawaa hawaaw nafsiga ay iska daysa daalkana waxa weeyaan tarku dunyaa daalkan addunyaaba ku jira adduunyada inaa iskaga tegta waka macno weyn baa meesha ku jira marka adduunyada iskaga zaahid baa layidhi intaasoo cilmiya iyo intaasoo rag ka zaahiday adduunka iyo waxaasoo dhan ba hadda taariikhdooda la akrinaya innagoo ayna hadda wakti u ahayn marka dee adduunka waxaan rabaa inaadan ku kadsoomin taasun baa loo baahan yahay dunyada macnaha hadday ku soo gasho oy xalaal tahay dhib male laakiin inaa israacisi lama rabo adduunka inaad ku mashquushid baa la diidaya oo isagu ku qaato washad ka zaahid fii maa cinda annaasi dadka agtooda waxa ah gacanahooda ku jira xoolaha ay haystaan iskaga zaahid hays damacsiinin yuxibaka annaasu dadku waa ku jeclaanaya markaas qofkaa wixiisa u daysa waaba ku jeclaanayaaba mar haddaada wax weydiisan mar haddaadan u baahan waayo nin reer baadiyaabaa waxaa la yidhi reer basra inta u yimid booy wuxuu ku yidhi wariyaa sayididiina markaasaa la yidhi xasan xasanulbasri la waa basree basri waxaa loo yidhi waa basra markaasaa la yidhi oo muxuu wuxuu yidhi muxuu sayid idinku noqdo markaasay dhaheen dee dadkiiba isaga cilmigiisa u baahday cilmi baa looga baahday isaguna uma baahan dadka adduunyadooda bas sidaasuu ugu noqdaadee sayid marka dadka waxooda saa ugu daysid weeyaan xadiidkan marka waxa weeye xadiidun xasanun rawaahu waxaa wariyey ibnu maajah iyo wakayruhu biasaaniida xasanatin sanadyaal wanaagsan ayayna ku wariyeen sanadyaal fiican bay ku wariyeen xadiidka sanadkiisu waa fiican yahy marka adduunka sidaas baa la iskaga waaninaya haddaad arrinta ay weydiisay sidaas baa loo sheegay xadiidka kale ku xiga soddon iyo labo can abi saciid waxaa laga wariyey sacad binu maalik binu sinaan alkhudri abi saciid alkhudri waxaa la yidhaha sacad binu maalik binu sinaan radia allahu tacaala canhu ilaahay raalli ha ka noqde canhumaana waa la sheegay ilaa isna abi waa saxaabi sacad binu maalik sacadkaasi nebiga laba iyo toban duulaanba u raaca oo ay ugu horreysay dagaalkii khandaq axzaab waa min ahli sufa oo ka mid ahaa fudalaa'u saxaaba saxaabada kuwoodu fadliga badnaaba ku jiray saxaabigaasu wuxuu yidhi waa waa berisa maalin maalmaha ka mida annagoo aan xabad raashina haysan annagoo caloosha dhagax ku xirtay gaajo darti markaasaa xaaskayga igu tiri bay tiri nebiga u tagoo soo wax soo weydiiso hebel hebel baa nebiga u yimid oo wax u keenay markaasaan yidhi ba yidhi waxba weydiisan mayo saxaabiga noocaas ahaa saabir buu ahaa saabir anna rasuula اllahi salى اllahu عalayhi wasalam qaala nebigu wuxuu yidhi laa darara walaa diraara laa darara laa darara wax dhiba dhibi ma ahaanin macnaha diintanada iyo shareecadanada laa darara fii diinina wa shareecatina walaa diraar isdhibidna ma jidho waa macnayaal badan yahi laa darara walaa diraara waa xadiid gaaban laakiin macnayaal badan laa darara wax dhibid ma jidho qof intuu isagu cid kale aado soo dhibo lama ogola walaa diraara isdhibidna ma jidho kanna meeshiisa inuu hebel soo dhibo uga soo tago hebelna xagga uga soo tago inuu hebel soo dhibo ay dhib iskala hor yimaadaan diraar isdhibid iyo laa darara wax dhibid wax dhibid hal dhinac ka socoto iyo laa diraara isdhibid labada dhinacba ka socoto midna lama ogolo waayo dhibaatada waxaa ka mid ah dulmiga iyo xadgudubka maksiga waxaa la yidhahda xoolaha xaqdarada lagu qaado canshuuraha agoonta xoolaheeda qof wax iska bixin kara deynta oo qofkii meermeerinaya aan biin aan siinayn haweenta meherkeeda iyo laga dulmiyo biilka iyo aradbaxeeda nin shaqaalaha ee lagu shaqaysayo aan macnaha joornaatigiisa la siinayn dadkoo la dhaco ama la dilo ama la caayo waxaasoo dhan waa dhibaato waxaasoo dhan waa darar weeyaan laa darara walaa diraara xadiidku waa xadiid weyn xadiidun xasanun wey rawaahu ibnu maajah wadaaru اlqudniyu wagayruhum labadaas sheekh iyo culimo kaloo badan baa warisay musnadan xaali xadiidku musnad musnad waa maxay macnaha sanadkiisu xidhiirsan yahay ilaa nebiga calayhi الsalaatu wasalaam wاlmusnad اlmutasilu اlisnaadi min raawihi xata lmusطafaa walam yabin bayquuniyadu waa isaga kula waxa weeye musnadku waa xadiidka sanadkiisu xidhiirsan yahay ilaa nebiga warawaahu waxaa kaloo wariyey xadiidka maalikun imaamu maalik fi lmuwada'i kitaabka muwada la yidhahdo muwada afartan sanaa la qoraya alguleem kitaab cayaara mud markii kitaabkii laga yaabo dhammeeyey buu wuxuu is yidhi aboowayaalow amaadan ilaahay darti u qorin kitaabka ikhlaas ma u qodh markaasuu badda ku tuur biyo ku tuuraale biyo wuxuu yidhi hadduu qoyo umaba baahniba afartanka sana kitaabkan qoray ilaahay dartiigamaba ahayn haddaan mar hadduu qoyaba ma qoyin markaas waa laga soo baxshay wuxuu yidhi kitaabka muwadaa la yidhaahdo toddobaatan fuqahaa'ulmadiina ka mida baan u bandhigay fa kulluhum waada'uunii waa igu waafaqeen muwada kii la isku waafaqay wey waa igu wada waafaqeen toddobaatan nin oo culimaa kitaab weyn weeyaan wuxuu ka wariyey can camar bni yaxya waa taabici can abiihi aabbihiis can inabiy sala allahu calayh wasalam mursalan xaali xadiidku mursal markii hore muxuu ahaa musnadan waa fani dhan hadda xadiidka marka lagu jiro la barto musdalixulxadiidka markii hore nebigaa la gaarsiiyey haddana waa mursal mursal waa maxay saxaabi baa go-an macnaha haddaba arag saxaabi baa la goy mursalka saasaa layahy cinda almuxadisiin wixii saxaabiga laga gooyey wey wa mursalu minhu saxaabiyun saqad saxaabiga kii laga tuuraa mursala laakiin nimankan la yidhaahdo culimmadan kale oo usuuliyiinta uma yaqaanin saas fa asqada waxau tuuray imaamu maalik abaa saciid alkhudri dee markaa waxa weeyaan saxaabiga meesha go-an wey taabici baa wuxuu ka wariyey nebigii abaa saciidna waa la tuuray marka waa mursal waa la irsaaliyey weeyaan nin baa meesha laga tuura walahow xadiidka waxaa u ahaaday duruqun waddooyin yuqawii bacdahaa barkood adkaynaya bacdan barka kale intaasoo waddo oo isxoojinaysa baa xadiidku ka soo arooray duruq waddooyin maxaa looga jeedaa waddadan la maraha moodi waxa weeyaan waa rag sanad halkaan rag mara waa laga wariyey rag kaloo xaggaa waa laga wariyey rag kaloo halkaan isku xera waa laga wariyey waa saa weeyaan duruqulxadiid waa rijaasha xadiidka warisa wey imaamu maalik afarta imaam oo afarta madhable midkood weeyaan hooyadiis waxaa lagu leeyahy saddex sanoy caloosha ku wad taabici taabici bu ah imaamu maalik marka imaamu shaafici baa ka hadlo wuxuu yidhi imaamu maalik waa shiikaygii bay isagaan cilmiga ka barta haa qof qofka iigu mannada badan weeye imaamu maalik waxaan ka dhigtay bu yidhi xujo baynii wa bayn allah aniga iyo ilaahay dhexdooda xujo aan xujayso wuxuu dhihi jiray imaamu shaafici laa shiikaada waa waa inaad maaragtay aad ammaanatid oo ma garanaysaa uu kula fiican yahay wuxuu dhihi jiray imaamu shaafici waidaa dukira alculamaa buu dhihi jiray haddiiba culimaba la sheeg sheego oo culimaba la soo qaado famaalikun baa annajmu haaqiba xidig xidigga ifaya oo ugu sarreeya waaba imaam maalik famaalikun annajm athaaqib waa xidigaa wuxuu dhihi jiray bidhaamaya waka waxaa la yidhi imaam maalik dee waa wax allaale wuxuu daba inuu kaa dhaadhiciyo horeu kaaga dhaadhicinaya meeshuu ka gaaray cilmi waxaa la yidhi gabar baa xilligii imaamu maalik waxay dhaqday gabar kaloo meyda bay dhaqday meeshaa cawradaa markay dhaqaysa ilaa waa meyda gacanta marinaysa baa gacantii iyo meeshiiba isku dhegay tii noolayd iyo tii dhimatay dadkii waa waa wareereen see bay sameeyeen ma middan wax dhaqaysaan gacanta goynaayo tanaan kula aasnaa mise middaan meydkaabaan xubinkaan inta goyno tan nool baan u reebnaa dad isku dheggan baa dhashay iyo waxyaalaha adduunku hadda markay dhacaan wareeraan sooma arag oo meel kasta laga sii daayo iyo saxaafadaha iyo de waa arrintii waxay noqotay arrin la yaab leh imaama maalik baa loo yimi wuxuu yidhi gabadha weydiiye markay meeshaa dhaqaysay gacanta meesha qabsata markay mayraysa maxay tiri maxay ku hadasha waa la weydiiyey markaasaan waxaan idhi bay tihi tii wax dhaqaysa alla maxaa farjigaan ilaahay caasi oo xumaan la yimi intaa markay tidhi baa meeshii iyo gacantii isku dhegay imaama maalik wuxuu yidhaha arrintaasi waa qadaf masalaa la baarayaa ma ogta arrintu waa qadaf qadaf xukunkiisu waa maxay siddeetan jeedal waa in lagu dhufto qofkii wax qadfay xadda ha laga ogow yiri gacantu waa u fakanaysaa siddeetan jeedal baa lagu dhuftay gacantii meeshu waa sii daysay midna wax lagama goyn waa markaasaa waxaa baxday mahmaahda ah iyo oraahda ah laa yuftaa wa maalikun bilmadiina wadaadna wax ma sheegi karo iyadoo imaamu maalig madiine joogo laa yuftaa wax lama fadwoodo wa maalikun fi lmadiina imaamu maalig oo madiine jooga nin jawaab bixin kara ma jiro waka masale weyn oo caanoo la yaqaan way culimmadu taqaan erigaasaa baxay berigaas waay aad buu xadiidka nebiga u weyneyn jiray oo nebiga jeclaan jiray imaam maaligaano marka uu xadiidka akhrinayo inta weysayso oo meel fiican fadhiiso oo garka shallayso udgoon iyo barafuun isticmaalo oo si cajaa'iba u fadhiiso wuu markaa akhrin jiray xadiidka nebiga maxaa dhacay baa lihi dee waa hadalkii nebigu dhihi jiray hadalka nebiga nebigiiba meesha jooga waa inaa u weynayso la hadalkii nebiga la akrinaya soo ma calayhi salaatu wasalaam waxaa lagu leeyahayba dabaqalooc baa qaninay lix iyo toban jeer isagoo xadiidayo xadiidkii ku jira markaasaa midabkiisi isbedelay ilaa waa nin baal cunaye xadiidkii nebigana ma goyn marna waa waday markuu casharkii ka baxay buu sheegay maxaa dhacay baa layidhi ijlaalin lirasuulilah nebigaan weyneynaya bu yidhi alayhi salatu wasalaam hadalkii nebiga mayaa qaniinyo yara ku kala goyn karaa buu ku leeyahy waa ninka yidhi anigu madiinadda isagoo weliba indihii daciif yihiin gaadiid ku fuuli mayo oo ma garanaysaa meel nebiga ciid nebiga ilaahay ku dhex aasan yahay madiina allaa nebigu ku aasan yahay dusheeda anigu gaadiid la fuuli maayo bay saasaa tacdiimku imaam maaliga dee markii laga sheekeeyo waa yaabaysa taariikhdiisa hadda jaanis ma hayn waaya can ibni cabbaasin waxaa laga wariyey radia allaahu canhuma anna rasuula allaahi sala allahu calayhi wasalama qaala nebi wuxuu yidhi low yucda nnaasu dadka haddii la siinayo bidacwaahum sheegashooyinkooda waxaan anigaa le qaado waxaan anigaa le qaado kana kanaa wax iga dilay dilo qisaaso qof kasta wuxuu sheegtay haddii gacanta laga gelinayo la dacaa rijaalun rag baa sheegan lahaa amwaala qowmin qolo xoolahood iyo wadimaahum dhiigagood qolaa sheegan lahayd waxay dhihi lahayn reerahaa dhan xoolahay haystaan annagaa leh ilaa hadday sheegtaan waxay ogyihiin in layska siinayo qoladaasaa dhiig naga gashay haye ka goosta saa ma aha marka laakiin albayinatu markhaanti baa calalmuddaci ah kan wax sheeganaya waxaan anaa leh kanaa wax iga dilay kanaa saa yiri markhaanti keen wey walyamiinu dhaarna waxaa lagu leeyahay calaa man ankara qofka inkiroo dhaho ma kama dilin ama ma samayn ama ma qaadan waka markhaanti iyo dhaar waa taqaanaa markhaanti iyo dhaar marka dee ninkan wax sheeganaya dhankiisa markhaantiga iyo dhaarta horta markhaantiga xoog badan dhanka markhaantiga xoogga badnaa dhanka muddaciga waxaa loo mariyey muddacigu wuxuu sheeganayaa dee khilaaful asal dee waxaa asal ahayd qofka wax ku sheeganaya inuusan waxba ku lahayn saasaa badan soo maa marka waxa weeye markhaanti xoogle la kaali wey xujo xoogle kanna waxa weeyaan asalkii uu ku taagan yahay inaan waxba lagu lahayn baa badan qofka marka xujada daciifkaa dhankiisa la mariyey waxa la yidhi adugu dhaar isku difaac haddaadan waxba qabin waay waxaa lagu leeyahay marka waxyaalaha in la iska ilaaliyo lama maarmaanka waxaa ka mid a laaluushka inaad bixisid adigu iyo inaad qaadatid labadaba lacnad baa ku dhacda qofka laaluushka bixiya iyo kan qaata iyo kan u dhex dhex socdo a afgaradka hoose anna intaas iska bix anna intaas qaado waka oo waa maxay waxaani laaluush waa maxay waxyaalaha qaadiyaasha iyo kuwa maxkamadda jooga inta la siiyo la leeyahay nimayo xukunkaas nooga naxariisto xukun kale haa diinta xukunkii diinta ahayd baa ku adkaanaya kaas leeyihin kaas naga daayo oo wax kale noo qora a wa waa lama ogolo way xaqdarro xukun hebel baan saysanaayo xoolaha iigu xukun iyo iyo wixii la mid ah ama xaqba ha iigu xukuminba yan waxba laygu yeelan aniga qisaa dhacday baa reer bani israa'iil saddex nin oo qaadiyaalaa jiray malag baa loo soo diro saddexdii nin baa la rabaa in la itixaamo malagii wuxuu u yimid nin meel sac ka waraabsanaya saca wuxuu wataa weyl yara malagii baa u yeedhay weyshii yarta ahayd malaguna faras buu saaranya weyshii waa u yeertay waa malaga dee weyshiiba iska soo orad faraskiin bay soo dabagashay ninkii dee siciisa weyshu ka soo tagtay baa u yimid oo yidhi war weysha anaa leh maxaa iga yeeratay waa isku qabsadeen anaa leh anaa leh waa la itixaamayaa waxay dhaheen baynana alqaadi qaadigaana kala saaraya qaadiga inooga waa loo tegey malagii baa xoogaa jawhar yaroo intuu soo baxshay kii qaadigaha u dhibay wuxuu yidhi waxaa ii xukuntaa weysha inaa anigu leeyahay dee wuxuu yidhi qaadigii dee see kuugu xukumi karaa qaabkee marnaa markaasu wuxuu yidhi faraska iyo saca iyo weyshaba waa sii daynaynaa hadday weyshaasi faraska raacdo dee anaa leh hadday isaga raacdaan ha qaato waa la sii daayay weyshii waxay raacday faraska markaasuu xukuma ilaa waa nin xoogaa waxaa loo dhiibay jawhar yar oo dahaba oo afgarashaah qaadigii labaad baa loo tegey sidii oo kale ugu dhiibay weyshii xaggii bay raacday waa u xukuma qaadigii saddexaad baa loo tegey wuxuu yidhi waa u dhiibay horta xoogaagii waa u dhiibay wuxuu yidhi na kala saar markaasaa qaadigii wuxuu yidhi qaadigii saddexaad baa wuxuu yidhi inii xaaidu inii xaa'idun waa maxay dhiigga caadada ay dumarka ku dhacaan qabaaba yidhi maanta waxma xukumi karo a waa ninkii saddexaad isagii baa wax la yaab la keenayo malagii baa yidhi subxaana allah oo kuwa lab oo raggu mayay iyagu xaydaan ma dhiiggaasaa ka yimaada markaasaa qaadigiina wuxuu yidhi subxaana allah atalidu lfarasu baqaratan oo faras haddaan ma looboo dhalaa ma weylboo dhalaa see ku sheegatay weyl haa weyl see ku sheegatay in adigu aad leedahay saasoo kale ka dhiganta nin haddaad macnaha so wax lala yaabo maaha inuu dhaho xayd baan qabaa saasoo kale weeye wey markaasaa ninkii weysha lahaa buu xukumay ninkaasaa le ba yidhi dee meeshu waa walba itixaan bay ahayd moogta kuwana inay qaadiyaasha sidaas bilaayay waxaan macquul ahayn u xukumayaan weel iyo faras inay isleeyihiin kuwana inay xaqa ilaalinayaan iska jir waay xadiiثun waa xadiiث xasanun wanaagsan rawaahu lbayhaqiyu iyo wakayru baa wariyey hakadaa lafdigaas ku wariyeen bayhaqi aan sheegna ilaa kun kitaab boqole baa la yidhi ilaa kun kitaab imaamu xarameyn baa wuxuu yidhi maa min shaaficiyin ilaa walishaaficiyi calayhi mina ila albayhaqi nin kasta oo madhabka imaam imaamu shaafici haysa imaamu shaafici wuxuu ku leeyahay abaal imaamkiiba abaalina ku leh ilaa diinta si aynu ku fududeeyey ilaa imaamu bayhaqi maahe imaamu bayhaqi waana madhabka imaamu shaafici a'immada ugu waaweyn imaamu xarameyna wuxuu yidhi imaamu shaafici kuma laha gacan iyo abaal bayhaqi sababtu waa maxay bayhaqi isagaaba wuxuu yidhi shaafici abaal ku leh madhabka o dhan ninka adilada saaray masale kastoo fiqiya daliilkeeda weeyaan madhabkii o dhan ninka dhidibada u aasay waa bayhaqi marka bayhaqi isagaaba imaamu shaafici abaal ku le yidhi lakiin inta kaleoo shaaficiyada ah imaamu shaafici baa abaal ku wada leh wa bacduhu xadiidkan barkiisna fi saxiixayni buu ku yaalaa bukhaariga iyo muslimka ayuu ku yaalaa bal hadda xadiidkaa ku daran can abi saciidi alkhudriyi radia allaahu tacaala canhu qaala wuxuu yidhi samictu rasuulallaahi baan maqlay sala allahu calayhi wasalam yaquulu xaalu nebigu leeyahay man ra'aa qofkii arka minkum xaalow idinka idinka mid yaha munkaran wax la inkiroo sharcigu diido falyugayirhu biyadihi gacantiisa ha ku zuuli laga maarmaan wey hadduu awoodo ama kuwa maamulku awoodda leeyahay wain lam yastadex haddousan awoodin fa bilisaani carabkiis culimmadaoo kale wey fain lam yastadex haddousan awoodin fa biqalbihi qalbigiis ha ka naco wadaalika qalbigoo laga nacana adcafu liimaani adcafu acmaali liimaani iimaanka acmaashiisa kan ugu daciifsan weeyaan mudaaf baa lasoo qadarayaa meesha iimaanku daciif ma kale leh iimaanka acmaasha iimaanka meesha ugu daciifsan weeyaan waxaa la leeyahay dadkaas saddex nooca kuwa gacantay wax ku zuulin karaan kuwa awoodda iyo maamulka iyo xukuumadda dee dembiga waa inay gacanta ku zuuliyaan oo khamrada iyo qurunka iyo balaayada la dagaalamaan dembiilahana qabtaan dadna waxa weeye iyagu ciidamo ma haysaan laakiin cilmi bay yaqaaniin sida culimadoo kale waa inay sheegaan ummadda diinta u sheegaan kuwana waxa weeye waa shacab weynaho dee ciidanna ma haysaan cilmina ma leh waa inay qalbiga ka nacaan xumaanta qalbiga waa inay ka nacaan dadku waa saddexdaas waay waxa sharcigu inkiro qurunka zinada dembiga cisyaanka waxaasoo dhan marka adiga dembiga guryaha lagu hayo doondoonan maysid oo macnaha jaajuus iyo balaayo geli maysid wixii kuu daahirabaa wax ka qabanaysa waxaa lagu leeyahay xilligii sayid cumar sayid cumar baa magaalada ku dex wareegi jiray dadka macnaha xumaanta iyo balaayada ku jira baa intaa la baadigoobaya waana madaxweynihi markaasuu wuxuu maqlay nin matagaya gurigiisa dhexdiisa markaasuu derbiga ka soo dhacay sayid cumar markaasuu u tegey nin halkan fadhiya islaanna ag fadhida khamrana ag taal markaasuu yidhi cadowgii ilaahayo ma waxa mooday ilaahayna ku asturayo adoo macsiyo ku jira soo baxa markaasuu yidhi haygu degdegin yaa amiira almu'miniin haddaan anigu hal hal hal mara ilaahay caasiyey adigu saddex cisyaan baa la timi waa maxay wey sayid cumar wuxuu yidhi horta waa waa dabagal baa igu samaysay bunaadanka lama dabagalo qoladan dabagalka loo magacaabo iyo waa khatar intaa qof bay ceebtii iyo dhibtii raadinayaan moogta waa iska mashaakilun aduu horta dabagal baa igu samaysay yidhi iyo macnaha xog raadin la socod tajasus baa la yidhahdaa waa taas waa mid tan labaad guryaha albaabkaa laga soo galay derbigaa iga soo dhacday ilaa guriga waxaa la yidhi guryaha albaabada ka uga imaada moogta midda kale gurigayga idan la-aan baa soo gasha anoon kuu fasixin saddexdaas adigu la timi aniga laakiin khamradaa aygu arkays keliyaan laym sayid cumar hadda waa nin iska dulqaad badan waa runtaaba yidhi ilaahay dembi dhaaf ii weydiiyey markaasuu dembi dhaaf u weydiiyada wuxuu yidhi haddaan iska kacafiyo marka khayr nin lama tahayo fiican wuxuu yidhi haa weligay dib ugu noqon maayo bes waa iskaga tegay ninkiina wuxuu iska dagay qurunkaha marka waxa weeyaan waxyaalaha xunxun oo dhan dee in la zuuliyo weeyaan wixii daahiro wey waa in la zuuliyo xumaanta lala dagaalamo nin baa waxaa la yidhi khamrada aad u cabbi jiray waddanka shaam sayid cumar baa arrintii soo gaadhay sayid cumar baa wuxuu u qoray xaamiim tanziilu اlkitaabi min allahi اlcaziizi اlcaliim غaafir الdanbi waqaabil الtawbi shadiid اlciqaabi di طawli laa ilaaha ilaa huwa ilayhi اlmasir saa ninkii baaba toobad keenay khamradiina waa iska daayey dee aayadda macneedo garanaya war ilaahay ka yaab weeyaan meesha ilaahay oo toobadda waa aqbala kaafir dembi waqaabil tawb waana shadiid اlciqaab ruux iska ilaali baa lii marka baaraka allah fiikum xumaantao dhan in laga fogaado weeyaan rawaahu xadiidkana waxaa wariyey muslimun imaamu muslim ayaa wariyey wallahu subxana wa tacala aclam